taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii sagaalaad laba kun sideed iyo toban maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble bool mahad xuseen shiidow labaatan jir ah ina maryan xuseen ku dhashay degan beledweyne ka tirsan saldhigga buliiska beledweyne kaas oo xafiiska xaydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil bareer ah kadib markii uu laba xabadood oo uu ka riday qoray ak fodhisaban ah ku dhuftay marxuum yaasiin cali saney oo ahaa wade mooto bajaaj sidaasna uu ku geeriyooday todobaiyo labaatankii bishii sideedaad laba kun sideed iyo toban sidoo kale waxaa lagu eedeeyey eedaysanaha in xabadahaasi ay dhaawac ka soo gaareen dhibane cabdi dukow maxamed dembigaas oo ka dhacay degmadan beledweyne dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeeryaalayaha ciidamada qalabka sida markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane deble boliis mahad xuseen shiidow oo uu ka horgartay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in laba xabadood oo uu ka riday qore ak fodhisaban ah oo u geeriyooday marxuum yaasiin cali saney oo ahaa wade mooto bajaaj markay dhegaysatay maxkamaddu maraggii la hor keenay mid midna markay dhegaysatay maxkamaddu maraggii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddeeyey in eedaysane deble boliis mahad xuseen sheegow laba xabadood uu ka riday qorigiisa ay ku dhaceen marxuum yaasiin cali saney oo ahaa wada mooto bajaaj markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid yihiin qiraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa caddaymaha laga qoray markhaatiga sawirada laga qaaday marxuumka iyo mootada uu waday oo wadaha ka ahaa oo ay ka muuqato halka ay ka gashay xabadaha uu riday eedaysanaha markii ee la keenay maxkamadda qoragii loo adeegsaday falka dilka ah iyo labadii fooq oo ka haray xabadihii uu riday eedaysanaha markay dhegaysatay maxkamadda doodii u dhexaysay dhinacyada xaydhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in deble boliis mahad xuseen sheegow uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum yaasiin cali saney ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabilaahi towfiiq